Wasaaradda Waxbarashada Hirshabelle ayaa sheegtay in muddo lix maalmood ah oo ka bilaabanaysa Sabtida ilaa iyo Khamiista la dhigan doono iskuulada sidoo kalena iskuulada la furi doono labada bisha Sebteembar ee soo socota agaasimaha xiriirka warbaahinta ee wasaaradda waxbarashada Hirshabelle Cabdishakuur Maxamed Xasan ayaa raadiyo Beerlo u waramay isbeddelka lagu sameeyay jadwalka sanad dugsiyeedka iyo maalmaha waxbarashada aad iyo aad ayaad umahadsantihiin ee, radio beerlo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabelle iyadoo ka duuleyso ee, warqadii hore ugu soo baxday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana iyadiisa ee, warkaas waxa ay soo saartay go-aano wax ku ool ah oo la xiriira wax ka beddelka imtixaanaadka iyo sidoo kale sanad dugsiyeedka xilliga uu xirmayo iyo xilliga uu furmayo ee dowlad goboleedka hirshabelle haddaba wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabelle iyadoo qaadanaysa ee, warqadii hore ugu soo baxday wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya waxaa sharaf u ah in sanad dugsiyeedka dowladda hirshabelle wax kabedel lagu sameeyey laba kun saddex iyo labaatan laba kun afar iyo labaatan sanad dugsiyeedka ayaa furmi doona labada sebteembar laba kun saddex iyo labaatan wuxuuna xirmi doonaa lixda juun laba kun afar iyo labaatan sidoo kale waxaa la kordhiyey maalmaha dhigashada casharada oo laga dhigay lix maalmood taasoo ah sabdiga ilaa eh, khamiista isbuuca si loo dhammaystiro manhajka waxbarashada haddaba wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabelle waxay ku wargelinaysaa dhammaan maamulayaasha dugsiyada macalimiinta waalidiinta ardayda iyo bahda waxbarashada inay dhaqangeliyaan wax ka beddelka lagu sameeyey jadwalka waxbarashada dowlad goboleedka hirshabelle oo horey wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ay sidaan oo kale wax uga beddeshay waxaa ka wasaarad ahaan inaga go-an in aan tayeyno waxbarashada dalka gaar ahaan dowlad goboleedka hirshabelle oo aan mas-uul eh, ka nahay marka eh, sidaas ayuu ahaa warka ka soo baxay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabelle iyadoona eh, wasaaradda sidoo kale ay ku boorinayso waalidiinta iyo bahda waxbarashada in ay dabcan u hoggaansamaan amarkan islamarkaana madaxda waxbarashada gaar ahaan waaxyaha u xilsaaran arrintan ay dhaqangeliyaan waxaana eh, dugsiyada la farayaa in amarka wasaaradda ay dabcan u hoggaansamaan islamarkaana sida hadda jadwalka uu yahay oo wasaaradda ay war-saxaafadeedka usoo saartay ee dabcan wax ka beddelka ee loo dhaqangeliyo oo sidaa oo ay ku shaqeeyaan ee dugsiyada waxbarashada ee ku yaala dowlad goboleedka hirshabelle wasaaradda waxbarashada Hirshabelle ayaa dadaalo ugu jirta sidii loo tayeyn lahaa waxbarashada deegaanada Hirshabelle iyadoo hadda magaalada Beledweyne tababar ugu socdo macalimiin wax ka dhigi doona iskuulada dowladda ee labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe